xasan xundubey wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay deegaana muhiim ah oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay baaritaano ku wadaan sababaha u suurtageliyey arrinkaasi ninkan oo hadda taageersan dowladda federaalka ayaa si qaldan u sharaxay xaaladda gobolka isagoo tilmaamay in deegaano weli ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku sheegay inay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka wuxuu fashilka haysta ciidamada dowladda federaalka ku sababeeyey qalqal iyo cabsi soo wajahday kadib markii ay heleen fariimo noocaas ah isagoo intaa ku daray in la baarayo cidda fariimahaas u dusisay ciidamada horta waxaa jira maalmahan xero taraar waxaa aniga u aqaano xero taraar oo ah meel in lasoo jabsado ayadoo meeshaasi marka sida dadku dagaal markii lagu jira waa la yaqaanaa oo waxaa imaanaysa mararka qaar in xero taraar meel ka soo baxo marka waxaa jirta xero taraar ay sameeyeen nimanka argixisada ah oo ay goobaha qaar ku soo xero taraareen laakiin goobihii ay soo xero taraareen waxaan ka warqabnaa oo maanta hadda xogta ugu dambeyso aan helayna ay sheegaysaa in laga hortegay oo ciidamada oo meelihii ugu dambeeyo hadda ay soo galeen badankooda in dib looga qabtay ceelbaraf oo kaleeto ayaa hadda warkeeda helayaa in la qabtay oo meesha ugu meesha ugu muhiimsan oo istaraatiijikale marka la fiirsho meesha la yidhaha ceel cali axmed sidaas oo kaleeto ayaduna kor jirta waa dhacaysaa mararka qaar in meelo dabacay si kastaba ha ku timaado meelo dabac ka dhacay in lasoo tarxelo taraaro waa imaanay walow ay jiraan oo shakigaas uu jiro inay jiraan dad fariimo loo soo dhiibayo oo fariimo aan habooneyn oo khalkhalgelin iyo ciidan cabsiis iyo loo soo dhiibaya in ay jiraan oo taas lafteedana ay jiraan weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay gobolka shabeellada dhexe kadib ciidamada dowladda federaalka waxaa soo wajahay jahawareer xoogan ciidamadu waxay la kulmeen qalqal iyo kala dambeyn la-aan taas oo saameyn ku yeelatay howlgalladooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xiriir ah ku qaaday saldhigyada iyo fariisimaha ciidamada dowladda federaalka taas oo keentay in ciidamada dowladda federaalka ay ka cararaan deegaano muhiim ah warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in hogaanka ciidamada dowladda federaalka uu weli ku mashquulsan yahay qiimeynta khasaarihii kasoo gaaray weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab